toddobaadkii u dambeeyey ee sannadka laba kun labaiyo tobanka ilaahay khayrkiisa ha inoo reebe ee uu barnaamijka cawayska washington ka baxo idaacadda v o eda waxaan haddaba jeclaysta inaan barnaamijkan cawayska mar kale idinku xusuusiiyo qaar ka mid ah waraysyadii dhinaca fanka ee aad horay ugu dhegaysateen barnaamijkan
wilayga beeriyo wadnaqayga weyaan wixii ayd ka sheegtana iskumaba wanaagsan la warni looma dhexmari karo seynab ciga maxamed ka sokow yaa soo raaca langnaftiis filaaley maskantiisni leeti ganyoolaabaday lutoley ku rogo dooga lama lamaayaw dhibinseekidere barambam barambam babambam baba waa fanaanada khadiija cabdulaahi dalays dhinaca sheekooyinkana waxaan rabaa in aan dib idinku xusuusiyo sheeko aad u qosol badnayd oo aad bishii hore uun ku dhegaysateen barnaamijkan cawayska laakiin aan aniga weli ku qoslo markii aan soo xusuustaba aniga kuwan ku qanacsanayna ii gooyaan iyo sheeko bilaabay saaxiibka baabuurka inta gashee ninkii ku raacdaysatay xagga buriga guguguuf intuu carar intuu carar geedu isku aadiyey qaybta dambena waxaan ku soo xiri doonaa mid ka mid ah heesihii ay dhegaystayaasha barnaamijka cawayska washington sida weyn uga heleen iyo sheekadeedaba cawayska washington iyo caawa ayaad dhegaysanaysaan aan ku horumare sanadkan waxaad barnaamijka cawayska washington ku dhegaysateen waraysiyo badan oo dhinaca fanka ah oo dhammaantood aan kala dhicin hase ahaatee maadaama aanay dhammaantooda suuragal iyo ahayn inaan idinku maqashiiyo barnaamijkan ayaan waxaan jeclaystay inaan laba ka mida waraysiyadaasi aan midba in yar mar kale ugu wada caweyno caawa sanadkana ku sagootinno aan ku horeeyo fanaanada seynab ciga maxamed
haye haye haye saynab wilayga beeriyo wadnaqayga weyaan wixii ayd ka sheegtana iskumaba wanaagsan la warni looma dhexmari karo wow
ya waa taa bal intaanan sheekadeeda gelin aan qadarkaana siiyay ukaadi wixii iid ka sheegtana iskumaba wanaagsan wixii iid ka sheegtana iskumaba wanaagsan warna nooma dhexmari karo Ay, hooyalayo, hooyalo, hooyalo, hooye, hooyale.
wow wow saynab ha inkastoo horta heesaha fanaaniintu ay inta badan dhowr goor duubaan ha haddana bal waxaad ka warrantaa jawiga heestan lagu duuba midda hadda aan dhegaysanayno wallaahi waa jawi aada u wanaagsan buu ahaa runtii roob da-ayey
haye waa waxaan laga sheekayn karin Waa waxaan laga adigaba sheekayn- halkaa ka sawiro halkaasaaban ka dareem inuu roob da-ayo miyaan jooga aniga markaa nad haddaa waxaad moodaa qoladii nala fadhidayba inaad cashay ka mid ahay sida heesta isugu dhacaysaan ka gaarta in lagu qabtay jawi degan oo aan rabash iyo buuq ku jirin aada iyo aad markaad fiiriso heesahaaga ha qaybtay kaga jirtaa masafka Waa hore wax wasare.
masafka dhexe ya waa kuwa sare waa gartay waayo cawkaaba wuxuu yidhi maalin noorta saynayb adigu caashaqii dee waad uun ku dhaaranaysaa ha ka soo qaad wallee aniga caashaqa wallee ciiri sigaygow wuxuu yidhi wixii baa waa wada dhaar waxaan idaacad baan u ahay caashaqa waa kaa dhab buu ku yidhi ha
waa gartay ba- laakiin weli caashaq ma ku hela Ya, caashaqu dadku waxay moodaan maxay ahayd tan nin iyo gabadh iscaashaqsan waa gartay waxaad ma caashaqaysaa laba qof oo isqaba oo si wanaagsan oo qurux badan isu qaba oo asluubtu ku dheehan tahay waa dhab meel walba jacaylku waa gaadhaa soomad garan aad iyo aad dee kolley bini aadankana jacaylku kama madhna waa xaqiiq oo iyo aniga heestaydii bay ku jirtay uu sameeyey mualifka weyneeye macalinkaygu maxamuud cabdulaahi ciise sangob sajaalale haddii aan haddii jacayl aan jirin jacayl jirin Ah.
adduunyadu ma joogtin haddii aan jacayl jirin adduunyadu ma joogtin haddiiyan jacayl jirin jar lama aqaadin haddiiyan jacayl jirin jag lama ciyaari waa ku kaahe haddii aan jacayl jirin adduunya jaalaley waxaan malaynayaa ma qabrigii jacaylka ay ahayd mise waa kolley waa qolyihii jacaylka waa maya waa xuudkii waxa- haa, Xuskii waa jacaylka.
jacaylka. Eeyaa xisaaba kulaha wax xisaaba ma kulahay waa qof maama aniga
cid weliba xisaab way ku leedahay caashaqa waa caashay waa nin maxay ahayd toog waa imtixaane imtixaankaa ku baasa iyo mid ku dhaca waa gartay kuwa eh, kuwa ku baasa allaha kaa dhigo aamiin aamiin malaha inaan ku basnaaba laga yaaba haddii hadda xisaabtayada la ururin lahaa
Eehe.
aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay marka heesahaagu aad bay u fara badan yihiin zaynabay Een, sidaad sheegtana jacaylka waa adiga mar walba walle aniga caashaqa iyo cirada iyo jacaylka iyo haddaan tan ku maqashiyo kale hadda Haye.
qabrigii jacaylkow qurankaan ku mariyey haka qabaaninuu kushay u qormee dhexdoodu qabrigii jacaylkow qurankaan ku mariyey haka qabaaninuu kushay u qormee dhexdoodu allahyou qiyaamaha intuu nebigu qoraaye allahyou qiyaamaha intuu nebigu qoraaye rabbii qaatakaaye rabbii qaatakaaye rabbii qaatakaaye
haye haye bal ka waran runtii heestaas waaba he- heestii aan fanka ku bilaabay sidaadaba haa anigu hore uma aan heesi jirin waxaan ka bilaabay qabrigii jacaylka dee iyadiina waa ta halkaa maraysa oo oo caawadaa haddii la dhigo ha ay sideedii tahay riwaayaddaas aad iyo aad anaaba markhaati ka ah xafladaha markaan imaado waxay yidhaahaan "Ah, alla waa eedda eedda eedda jacayl eedda jacayl haa waa eedda jacayl
jacaylka Dawde.
jacaylka baa lagugu mataanayey haa laakiin zaynabay horta een waaban ku markhaati kici karaa sababtoo ah cajalado badan baan ka daawaday adiga oo heesaha qaar qaadaya gaar ahaan heestan oo weliba ilmaduna gobolka aad leedaho dhegaystayaal ama dad masrixii kula taagan markaas iyaguna ilmeynaya marka ma ma ma adigun bay kugu daydeen mise heestaa taabanaysa dadku marka mise fankaaga unbaa ah, dadkii eh, saa usoo dabcinayo maxay kula tahay caashaaye heesta bini aadanka waa inaad ka dhaadhicisid heestaas waxay tahay waa inay gashaa waa inay gashaa markaasaad dadkuna kaa iibsanaya oo waa garta heestan waa runtaayo waan ku ogaayoo ninba dantu meeshuu doonaabuu ula kacaa oo waa garta aad baa jawaabahaasu ii wareeriyeen haye halkaa iyada halkaa ku dhaaf caashaayo hamsaan guudka ka saaray waa waa calaamata su-aal waa calaa dhegaystayaashaad leedahay marka iyaguun haddana dhinacay doonaan ha u qaadaan haa riwaayaddu waxay ahayd sida la sheegay inkastoo aanan daawan riwaayad aad looga soo shaqeeyey oo aad moodo dadkii jilaayaasha ka ahaa ee ama heesaha ku lahaa ama actresska ka ahaa adigii islaa derbi baad kow ka ahaataane Eh, aad moodo in wixii ay jilayeen ay uba ekaadeen ha marka ma u ekaateen mise wixii baa idin gaaray
mayahe khayr allah ka dhigo maya waa jilinkii baractiska waxaad ku qaadatid dhabaaba dadku u qaataa Ay.
laakiin waa baractiska ayaa nagu badaa adag tahay siduu ragnaa ragnayahay sagaalmudhaw kamadhaan siyaasad sacaabaday rogrogayaan kamadhaan siyaasad sacaabaday rogrogayaan adma suga ku nushahay kuu saxaaxan aasaqay
sideed yeeli doontaa yaa lala hadlayaa markaa saynabe waxaa lala hadlayaa ha raggiio ee siduu doona kuugu sheekaynaya wuxuu rabo kuu wux sheegaya allaale wixii afkiisaan ku soo dhaca haye haye aadna sida ku nooshahay haye ku saxeexan caashaqa sidee yeeli doontaa sidaad yeeli doontaa
walle dumarkii iyo raggii waa isbarteen marna waacid aad bay u mahadsan tahay saynab ciga maxamed waraysigan waxa uu ka mid ahaa waraysi dheer oo saacad ka badan qaatay oo aan horaantii bishii juun ee sanadkan aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee saynab ciga maxamed saynab ciga aad ayaan mar kale ugu mahad celinayaa waraysigan qiimaha leh ay barnaamijka caweyska washington ee v o e da siisay Goya y Gablada, Goyo Gamu
kale waraysyada faneed ee aan sanadkan ku soo qaatay barnaamijka cawayska washington ee aan jeclaystay in aan dib mar kale u xusuusiyo dhegaystayaasha barnaamijkan waxaa ka mid ah mid ay falastiin axmed iimaan magaalada toronto ee waddanka kanada kula yeelatay fanaanada caanka ah ee khadiija cabdulaahi dalays waraysigan waxa uu shakhsiyan ii ahaa mid aan si weyn uga helay sida furan ee kal iyo laabta ah ee ay fanaannimada ku dheehan tahay ee fanaanaddu uga hadashay waayaheeda faneed fankeeda dhinacyada badan leh iyo sidoo kale sida ay sheekada u dhacday dhammaan waa kuwa si weyn ii soo jiitay
aadaan u xasuustaa heestaas inay ka mid ahayd heesihii aadka looga heli jiray n fanaaniintii marka kugu soo xigtay gabadha igu soo xigtay waa xareeda ismaaciil duniya waxaa ku xigtay faadumo kenya caasho cabdow oo shukaysan oo indhuhu shareero yihiin waxaa laga keenay kismaayaho iyadaa ku xigtay faadumo kaasir waxay ka horraysay xitaa duniyo tiyaatara duuna iyadoon idaacad u shaqayn yaan aniga iyo ayada iyo walaasheed allaha u naxariista labadaba iyo hooyadeedoo nool qaasin hilowlo heesaaya beerahaan bannaankoode beledka kaama baajeen beledka kaama baajeen eehadoweyho annagoo lale n marka laga soo tago heesaha afka maygana waa qaataa waaba ku dhashay waaba dalkaygii suufi calaa yimid deg soo yidhi wuxuu keenay halima in halaytoy harifa in kuwenoy hamin muhunduraayo iyay iyay iyay iyay baan ka dabalaa taasay ahayd qaarna anigaa lahaa waxay ii sameeyeen sahal macalli ciise lang naftiis filaaley maskantiisni leeti ganyo laabaday lutoley ku rogo dooga lama lamaayaw libisekidere barambam barambam babambam babam talotalawutubaa kool tufaawu tashiirin walbaaligu khartarayi minila tolodani seeflakadalandali toobishay mooyo gobu gobuu waraabu goobnuu gobti daminkan garmagooyta gartigoytoona gambarkaa ka dhaafaasa nageeyina mayad anilayna arkidhiinaasiyaada buud aboogo hilowmaday hakaba hooseeda heerada waa biyohilimayinka waalahayd waa mahmaah aan ku dhex daray heesta
heesaha aad qaato qaar adiga ama noloshaada ama guurkaagii ama jacaylkaagii saameynaya oo aad qaada ma jirtaa nacam haye heesahee ka mid a waxaa ka mida mirihii baan ku tirilay inayahow adduunkaad seetoy markaad inayahow adduunkaad seetoy ilaa hay markuu naftaada ajalo itaal kii yara laga oofsho ay o yaan dadkii ehelka ku ahoo qoraxdo yaar iftiimi aqalka ka baxshaan oo iilka agti se lagu dhigay sidaasaan kaaga uur go-aayay haye maxay ahayd heestaas marka heestaas waa jawharuluur allaha u naxariisto nin baanu tiriyo wuuna dhi marka wuxuu ahaa xiriir dhammaadaad ku qaata ahe markaasaan kaa harayaa qabriga lagu geliyo maaha inta kalema kaa kuusanaayo ma suuroobin ka hor baan kala tagnay
khadiija cabdulaahi dalays mar kale ayaan u mahad celinayaa sanad cusub oo wanaagsan ayaanan khadiija cabdulaahi dalays mar kale ku leeyahay dhinaca sheekooyinka haddii aan jalleecana sheekooyinka aan sida weyn uga helay waxaa ka mid a sheeko aan mar waliba ilaa iyo hadda aan ku qoslo markaan soo xusuusto oo dhex martay haweeney iyo odaygeeda taas oo ka dhalatay doorashadii madaxweynenimo ee dalkan maraykanka sheekadan waxay ku saabsanayd muran dhex maray haweeney uu odaygeedii ka madax adeygay inuu u codeeyo musharaxii doorashada lagaga adkaaday ee mid ramni ka sokow sheekada waxaa sidoo kale aad aan uga helay sida uu sheekada noogu sawiray maxamuud mascade oo barnaamijka igala qayb galay oo aad mooday in uu taagnaaba halka ay sheekadu ka dhacaysay haweenaydii ninkii dhinac kasta ka martay galgashay oo juqajuqaysay wax walba ku samaysay abadan waa kasoo saari weyda waa maalintii doorashada laacibka waa gooyeno waa halkii dhallinyarada tirayudha gabadhii caray ka qaaday ee arrintii dhibsatay ee waxa ay rogrogtaba ee dhowr beri kadib ayaa waxaa dhacday ninkii markay ka war heshay inaanu doorashadii codkiisa dhiiban bay meel dambe oo gaarid malaha waxay rabeen inay soo adeegtaan iyo baarkinka guriga u aragtay waddanka mareen guryaha baarkino waanweyn baa gadaal ku yaalla meeshii baa lagu murmay maxaad u codayn weyse iyo aniga kuwan ku qanacsanayna ha ii gooyaan iyo sheeko bilaabay saaxiibka baabuurka inta gashay ninkii ku racdaysatay xagga buri guguguuf intuu carar intuu carar geedu isku aadiyey waa aragtay laydadkan ee, mataqaanaa ee, birahan laydadku ay ku xiran yihiin Waa baalaha.
ee la yidhaahdo light boolkaha baalayaasha ayuu baala galay asaga iyo baalihii bay kusii qaaday cabaar bay jiidanaysay waagan ninkii dhaawac xun buu noqday dadriso meesha joogay baa booliis ugu yeeray isagoo naf daba yari ku jirta cisbitaalka la geeyey marka dabcan mar haddii la doortay oo aragtay ninkeediin aanu u coodaynin obama doorashadii ku soo baxay guuldarradiiba malaha gurigeeda ka dhex aragtay inay timi marka waxay tiri ninkaa kaa diiday inuu codayo atleast niyaddii waxay ku dhisan lahayd hadduu codayn lahaa tabari meesha idin dhigtaba ninkii waad ka hortagteen hal cod oo keliya mar kale mahadsanid maxamuud mascade barnaamijkanna dhegaystayaal waxaan ku soo xirayaa qaybtan yar oo ka mid ahayd waraysi aan bishii nofembar ee sanadkan aan la yeeshay fanaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadoco oo uu si gaar ah uga hadlayo heesta uu heesihiisa ugu jecel yahay taasoo aan ku sii dare dhegaystayaal fara badan oo barnaamijkan dhagaystana ay si weyn uga heleen waxaan ugu jeclaa horta heesayga hees oo uu sameeyey ninka leeda xasan jacayl allah u naxariisto leeda ku aaway markuun ku saxadayo allaylkii toosayba anoo amakaasanba ilwaaday aragtida indhuu doon doonayaan waxaan istareexilaa agtaydaado fadhiya baa ka mid ah ereyga ku jiraan
qabriga layskuma arkeen
runtii haas aad iyo aad waxa weeye oo aad dhiiggaaga aad u dhaqaajinayso waa heese maarata dadkuna dadkuna waa ila jecel dad badan oo jecel baa arkay runtii laakiin heesta waa si gooni ay maarata ay ii taabanaysaa runtii waxaa laakiin kuwaaway kuwaawaye kuwaaway kuwaawaye iska aqalagu dhistaayo abaal laysugu digtaayo xaqba laysku aaminaaye marka heesta runta heesaha aan ugu jeclaa ka mid tahay aniga runtii marka heesta maxaaladaba bay ka turjumaysa mise sidaasay kuu taabanaysaa mise casha mise ereyada casha arimo ereyada ku jira yani heesta aad baa ugu helay iyo laxanka iyo sida u dhacaysa runtii waa gartay.
afkarad labaadii jacayl ammaanaa ku qaybsada kuwoon baxaayahe adaa uurkiyo wadnaa kalgacal ku abuurayo ogoli laabtaydayo qalbigu ku ololaya afgarad labaadii jacayl ammaanaa ku qaybsada kuwoon baxaaye adaa uurkiyo wadnaa kalgacal ku abuurayo ogoli laabtayday qalbigu ku ololaya
heestaasi ku aaway iyo codka dabacsan ee fanaanka caanka ah ee cabdirasaaq axmed faarax gaaduco ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan iyo guud ahaan sannadka laba kunna laba iyo tobanka waa inoo mid kale iyo sannad cusub oo khayr badan leh ilaahay idhankii naftan